gaadiidleyda iyo ganacsatada magaalada jowhar ayaa waxa ay ka warbixiyeen miciishadaha laga keeno magaalada muqdisho lasoo gaarsiiyo magaalada jowhar caasimada hirshabeelle kuwa oo looga qeyb qaadanayo bisha ramadaan qaar ka mid ah ganacsatada iibisa raashiinka qutul daruuriga ayaa ka warbixiya xaaladaha raashiinka la keenay magaalada jowhar waxaan ka shaqeeyaa ganacsatada degmada ka mid ah raashiinkan oo kale intaan sugayn marka sida burka bariiska sokorta timirta saliidda marka ayaga badan sugayn alxamdulilah maasha allah way noo yimideen bisha barakaysan oo ramadaan si wanaagsan nooga dhalata alxamdulilah wax dhibaata ma qabno wallaahi ramadaanadii hore iyo ramadaankan yani isku mid maahan differensiyaa u dhexeeyo ramadaankan waa xili koroono lagu jiraa xili gulaalan waa jiraan dadka wax ma haystaan marka alxamdulilah wuxuu ilaahay siiyey ummadda soomaaliyeed intaasaa lagu sabraa alxamdulilah dhib kale ay qabaan ma laha waxaan qof walba qof walba qofku ilaahay wax uu soo dhiibay si wax uu soo dhiibay ay la macaamilayaan dhanka kale gaadiidleyda keenta raashiinka magaalada jowhar ayaa iyagana dhankooda ka warbixiyey xaaladaha uu marayo raashiinka ay ka keenaan magaalada muqdisho ay keenaan magaalada jowhar wallaahi macnaha bur bariis sokore waxaasaa keennaa markay aduulayna wadadana aad ayaan u adag tahay dhismo ayaan rabnaa wadada inoo dhiso marka waxaan ka codsanaynaa maamulka inay wadada noo dhisaan
waxaanan ka mid ahay darwaliinta ka shaqaysa gobolka shabeellaha dhexe jowhar iyo muqdisho waxaana keennaa micnaha badeecada kala gedhisan sida sokorta bariiska burka baastada timirta iyo waxyaabaha kaleenta oo badiiciga ah ay u baahiyin ummadda islaamka ay u baahiyin ayaan ka keennaa gobolka muqdisho waxaana keennaa gobolka shabeellaha dhexe jowhar ayaan keennaa sida micnaha ummadda ay markaas ay u intifaacan wallaahi markaan kuu sheegay saddex maalmood ka hor ayaan gobolka shabeellaha dhexe jowhar ayaan nimid waxaanan ka koobneen oo idhaan sideed gawaari camal ayaan ka koobneen oo wada raashin oo wada lagu talagalay bisha barakaysan ee ramadaanka lagu talagalay ayaan keennay sidaas awgeed macnaha maanta kuli saddex waxaan haynaa dejis sidaan u jeedaan baabuurkan haddaad arkaysaan laga dejinayo bariiska wuxuu taagan yahay maanta kuli saddex maalmood ayuu taagan yahay laajli waxaan ugu wacan macnaha bisha barakaysan ramadaanka ee ummadda islaamka ay sooman yihiin sida dadka xamaaladayda ah oo aad iyo aad u sooman oo ma shaqay karaan saddex maalin afar saddex saacadood ka hor kadib macnaha inay ay shaqay karin sidaas aageed ayaan u waxyirinaa meeshan gobolka shabeellaha dhexe ee jowhar waxaa si habsamiin leh gudaha magaalada jowhar u soo galaya gawaarida xamuulka ee qaada raashinka quduldaruuriga ah maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan